barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa axada waana afariyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hal abuurka dhallinyarada ay sameeyaan mararka ay jaamacadaha dhammaystaan
sidoo kale markaan jaamacadda dhiganayn waxa aan develop garaynay inaan dejino network kaasi oon hal a b adress intaan soo qaadanay a b adresskaas waxaan u qaybinay gobolka oo dhan afarka gobolka inta uu leeyahay degmo uu leeyahay magaalada boorama gaar ahaan waxaan u qaybinay afarteeda degmo sidoo kale mid guud baan samaynay
dabcan sidoo kale dhegaystayaal waxaan barnaamijka ka marhnaan doonin kaalmihii heesaha waxaanad maqli doontaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida shan ka mid a xubnaha aqalka maraykanka ayaa shalay loo oggolaaday inay booqdaan xarun lagu hayo carruurta waalidkood laga qaato marka ay maraykanka si sharci darro ah gudaha ugu soo galaan ee gobolka florida balse waxaa loo diiday inay xaruntaasi booqdaan xubno ka tirsan aqalka gobolka iyo golaha deegaanka ee gobolkaasi booqashada kadib ayay warbaahinta la hadleen waxa ayna sheegeen in ay xaruntu ahayd meel aada u wanaagsan hase ahaatee aan loo ogolaan inay arkaan carruurta meesha lagu xaraystay iyo qofka u xil saaran in uu carruurta waalidiintood dib ugula kulansiiyo sida ay u sheegeen laanta afka soomaaliga ee v o eda aan idhaahda dhegaystayaal siday u sheegeen laanta afka isbaanishka ee v o eda toddobaatan ka mid ah carruurta ku xaraysan xaruntaasi intooda badan waalidiintood waxa ay kula hadleen qadka telefoonka
militariga maraykanka ayaa laga soo ruqaaniyey ama laga soo ka soo ruqaansaday goobo looxa oo ka kooban hadhaadiga boqol ciidamo maraykan ah kuwaas oo la waayey sanadii intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa saddex iyo kontonkii dagaalkii dhex maray dalalka kuuriyada koonfureed iyo weliba kuuriyada waqooyi iyadoo loo diyaar garoobayo soo celinta inay dib ugu soo noqdaan waddankooda hooyo afhayeen u hadlay ciidamada maraykanka oo lagu magacaabo colonel jad carol ayaa sheegay in boqol iyo konton bir ah oo ka kooban howlahaasi ciidamada lagu soo ruqaaminayo in loo isticmaali doono in dib loogu soo celiyo in ay waddanka maraykanka ku soo laabtaan waxaana kuuriyada waqooyi ay waafaqeen islamarkaana ay ogolaadeen kadib markii labayo tobankii bishan ay kulan ku yeesheen dalka singabore madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi in la soo celeeyey hadhaadigaasi ka kooban ciidamada maraykanka ciidamada maraykanka iyo weliba kuuriyada waqooyi ayaa weliba kooxo ka mid ahi waxa ay raadinayaan in saddex iyo soddon howlgallo ay dib ugu baadhayaan waxyaabihii dhacay sannadihii kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii labada kun iyo shantii ay ku soo ururiyeen laba boqol iyo sagaal iyo labaatan ka mid a hadhaadigaasi
duhur wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale idin lahaantiinba dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo alhabuurka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa toddobaadkan magaalada borame nooga soo diray haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasheeda qiimaha badan oo ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a kaasoo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan idaacadda dahurnimo ee dhallinyarada maanta wuxuuna toddobaadkan idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal waxaana idiinsoo diyaariyay anigoo ah haashim sheekh cumar good barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhallinyarada ka qalin jabisa jaamacadaha dalka gudihiisa iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada ee la xidhiidha hal abuurkooda maskaxeed waxaana inoogu martiyaa barnaamijkeenna maanta siciid cismaan cadare oo bartay aqoonta isgaadhsiinta kana baxay kulliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo xamsi cumar cismaan oo isna bartay aqoonta kombyutar science wuxuuna ka qalinjabiyey kulliyadda kombyutar science ee jaamacadda eelo sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waad mahadsan tahay
waa mahadsantihiin aad iyo aad baynu idiisoo dhaweynaynaa v o a bahda v o a haddii aan ku horreeyo injineer siciid cismaan cadare bal waxaad sharaxaad naga siisaa waxyaabihii la yaabka lahaa ee aad hal abuurteen lana xidhiidhay aqoonta farsama yaqaannimada isgaadhsiinta islamarkaana aad ku soo bandhigteen muddadii aad ku jirtay waxbarashada kulliyadda iyo intii ka dambaysayba
evelyn waad mahadsan tahay Een, waxaan ahay ardaydii ka qalin jebisay jaamacadda ela university een, gaar ahaan facultiga telecommunication engineering waxaanan ka baxay sida aad sheegtay sanadkii laba kun iyo lix iyo toban Een, waxaanan ahaa bach- een, first bachelor degree qoladii ugu horreysay ee ka barataa telecommunication engineering gobolka oo dhan waayo oo eela ayaa ah een, jaamacaddii ugu horreysay ee gobolka ka bilowda een, een, facultiga telecommunication annaguna waxaan nasiib u helnay inaan noqono kuwii ugu horreeyey ee wax ka barta sidaasi oo ay tahay intii aan jaamacadda ku jirnay waxaa jaamacadda lanagu baray sidii aan xirfadayada aan baranayno aan ugu shaqaysan lahayn adanka oo lana barayay sidaan u samayn lahayn net- een, designka networking sidoo kale u dejin lahayn sidoo oo kale aan u suurogelin lahayn inaan samayno een, qalabis ama devices aan anagu isku keenay kuwaas oo suurogelinaya ama faa'iido leh in wax lagu qabsan karo dhinacay doonaan ha ha- ha ahaadaan intii aan wakhtigaasi aan ku jirnay waxaan isku daynay inaan waxyaalo fara badan samayno sidoo oo kale in markaan jaamacadda dhiganaynay waxa aan develop garaynay inaan dejinno network kaasi oon hal a b adress intaan soo qaadanay a b adresskaas waxaan u qaybinay gobolka oo dhan afarka een, gobolka inta een, uu leeyahay oo degmo uu leeyahay magaalada boorama gaar ahaan een, waxaan u qaybinay afarteeda degmo sidoo kale mid guud baan samaynay oo lixda gobol ee somalilan oo dhan hal a b adress oo kale inaan example stoon soo qaadanay aan u qaybinay siday u heli lahaayeen iyagoo xaafad xaafad iyo guri guri loo gelinayo oo een, maxaa laga- loogu qaybinayo taasi waan samaynay networking waan samaynay waan dhammaystirnay een, maxaan idhahdaa si fiican ayaan uga shaqaysiinay sidoo kale markii final projectskii aan sameynaynay guruubyada waxyaaladii aan samaynay waxaa ka mid ahaa inaan samayno caanteeno taasi caanteenadaasi oo iyadoo ahayd mid een, aan anagu gacmahayaga ku samaynay iyadoo aan soo qaadanay een, wixii ay ka koobnaa sida iron wa- wire ironiska oo kale mental iron baan soo qaadanay te- waxaan soo qaadanay transformers baan soo qaadanay sidoo oo kale resistance iyo eh, eh, iodis baan een, waxaan soo qaadanay diodis baan soo qaadanay dhammaantood intaan isku wada she- isku wada xidhnay question cabilisiga baan soo qaadanay een, sh- waxaan soo qaadanay wired een, ah, een, shabag oo kale ayaan isagana soo qaadanay dhammaantii intuan isku wada xidhnay waxaan ka soo saarnay aanteeno caadi u shaqaynaysa taasi oo kuu suuro gelinaysa dhanka mobilka maaha laakiin waxay kuu suuro gelinaysaa inay kuu soo qabato challengeska t v-ga adigoo kushan kabilkeyga intood u isticmaashaba t v-ga gelinaysa xadhigeyga waad ag dhigaysay dabadeeta waxay lahayd buntin off iyo on bay lahayd waad shidaysay waxay kuu soo qabanaysaa inaad challengeska t v-ga santaleedka ku jiraay inay kuu soo qabtaan t v-ga in aad leef uga daawan karto sidoo kale waxaan aan samayn samaynay waxaa ka mid ahaa networking intoon samaynay deficekaasi oo isagoo kuu suuro gelinaya og inaad telefoniskaaga buildingska maxamed securityga si loogu ilaaliyo in qofku markuu soo galayo albaabka een, buildingka uu soo gaadho inuu telefoonkaasi uu ka go'i karo oo si automatic ah uu isaga go'yo marka eriyada ah, shirkaddu ay ka shaqaynayso telefoonkii moobilka ee gacantu kama shaqaynay miya kama shaqeynayo waxa uu ka shaqeynaya ma jirto korka albaabka qofka ay soo gaadho toosali telefoonkiisu wuxuu kusoo qorayaa een, eh, wuxuu kusoo qorayaa kuma jiro simka eh, wax simka surface kuma jiro telefoonkaaga anteenadu way ka baxaysaa marka waa lagaga shaqayn karaa eriyada xafiisyada dowladda Dhammaantood.
xafiisyada shirkadaha xafiisyada kale ee ganacsiga dhammaan waa loo isticmaali karaa in aan eriyadaasi aanu telefoon aanu ka dhici karin waa loo isticmaali karaa dhammaantood waa loo isticmaali karaa gaar ahaan waxaa aad loogu isticmaalaa een, masaajidada ayaa imika oo kale aad loogu isticmaalaa waayo masaajidada marka soo lagu jiro waxaa dhacayna dee telefoona kusoo dhex dhacaan oo dadka ay- ay ku dhaliyaan een, een, interference ay ku dhaliyaan taasi waxay suuro gelisay in telefoonada masaajidada loo isticmaaliyo maxaadarooyinka oo kale waqtiyada lagu qabanayo ayaa loo isticmaalaa masaajidada inta badan loo isticmaalaa sidoo kale imika waxaan ku tali jirnaa inaan develop garayno een, een, een, meel company aan samayno taasi oo softwareska mobiliska lagu shubayo aan iyadana inaan soo dejinno aan doonayno oon so- mobilada installationkoogi oo kale softwareska sida dadka mobilada markay ka baxaan oo kale inaan ugu shubno oo aan iyadana samaynayno oon ku tali jirno meelo dhinaca bayteriyada oo ay dhib badan ka haysato dadka reer miyiga ee aan haysan jaarjiga ama aan jaarji karin karin telefoonadooda gacanta Een, iyaga waxaad samayseen ama aad hal abuurteen ma jira ha way jiraan waxaan samaynay charge maan samaynay chargigaasi oo isagu kuu suuro gelinaya inaad telefoonkaaga isaga charge garaysan karto adigoo unan maxaan dhahday aanad soo iibsan charge kale si toosa ayaan u develop garaynay uuna shaqeeyey uuna kuu buuxinayo uuna kuu charge garaynaya telefoonkaaga waxaad ka samayseen markaa jaarjiga cusub ee aad ugu tala gasheen in moobilada lagu jaarji kariso isagoo aan isticmaalayn electric
waxaan ka samaynaa xadhkiiban horta soo qaadnay electriguu isticmaalayaa laakiin electriga uu kuu kaydinayaa wuu isticmaalayaa marka uu kuu kaydinayaa waxaan xadhkaha iyo transistor iyo transformers waxaan soo qaadnay in dabkoogi waqtiga loogu talagalay ay kuu kaydiyaan telefoonka markaad gelisana uu kuu charge garaynayo laakiin electriga sida uu isticmaalayaa uu kuuse kaydinayaa wax qoraxda oo kale lagu isticmaalo oo qofku qoraxda ka jaarji karaysan karo ma samayseen iyaga iyadoo waan ku tala jirnaa development inaan samayno waan rajaynaynaa
haddaan u wareego dhinaca xamse cumar cismaan oo kuliyadda combyuter science ka baxay ee jaamacadda eelo labadii kun iyo toddobiyo tobankii Een, xamse waxyaabaha markii aad halkan jaamacaddan eelo aad ka baratay aqoonta een, combyuterka waxyaabaha aad soo kordhisay ee aad ku soo kordhisay bulshada maxaa ka mid a Eh, waa mahadsan tahay eh, bahda v o a iyo barnaamijka halabuur waxyaabaha aan soo kordhiyay anu magacayga waa xamse cumar cismaan waxaan ka baxay kuliyadda computer science jaamacadda eelo eh, labada kun iyo toddobiyo tobankii maan intii aan ku dhex jirnay jaamacadda eh, xilligii waxbarasho sanadii saddexaada jaamacadda ayaa waxaan aasaasay shirkad la idhaaho himila software solution Een, oo ajandaha iyo een, eh, fishinka shirkadda uu ahaa in dadkeeni laga dhama- eh, loo dhammaystiro baahida adeegyada i t-ga waxyaabahan soo kordhina waxaa ka mid ah waxaan keennay qalab aanan horay looga isticmaali jirin ah, waddanka oo ay ka mid yihiin security surveillance oo kala socon karto mobilkaaga gurigaaga een, ganacsigaaga adoo meel kasta jooga anywhere ad- een, dunida ka mid a waxaan kusoo kordhinay qalab ladhaho biometric device ah, ama attendance management system oo lagu xaadirinayo shaqaalaha ama dowlad ha noqdo ama wasaarad ha noqdo ama iskuul ha noqdo ama jaamacad ha noqdo ama business sector ha noqdo in shaqaalihii een, la controli karo waqtigoogii macnahii in qofkii waqtiga meherada uu ka shaqaynaya ama waqtiga uu- organizationka u shaqaynayay la ogaan karo xaadiriskiisii Eh, waxaan soo kordhinay telefono freeya oo local freeya eh, oo la yidhaaho panasonic bbgs Eh, waxaana ka hirgelinay een, eh, xarun ganacsi ama een, isbitaal oo la yidhaaho alaala hospital oo ku yaala magaalada borama Ee, waxyaabahan ajadaha noogu jira een, aan- aanan hadda weli aanan gaadhin under processka noocan waxaa ka mid ah in aan mobile app development ama mobile appskii aan ku qalabayno dhammaan websaytada wadanka ka jira oo laga booqan karo mobilka si uu qofkii u gali karo isagoona computer aana furan oo w w aana qorin uu mobilka ka gali karo Ee, waxyaabahan hadda samaynay aanan ku qalabaynayno business sectorska waxaa ka mid ah softwares kuwaas oo u sahlaya xisaabaadkii ganacsiga milkiilaha iyo een, maxay ahaydeen ah, shaqaalaha eh, meherada ka shaqaynaya waxaana ka mid ah systemyo aan u bixinay inventory management system Een, systemyo kale oo waxaa noogu socda een, portal oo isku xidhaya jaamacadda ardayga financeka iyo ee, waalidka macnihii ardaygu haddii uu lacag bixiyo imtixaanka wuu eegan karaa een, waalidku ardaygiisa uu la socon karaa also maxaa ahaydeen macalinku waxa uu soo gelin karaa dhammaan wixii course materialha oon hadda development noo ah oo under process noo ah
xamse waxaad tilmaamtay in ganacsaduhu uu mobileka kala socon karo dhaqdhaqaaqa ganacsigiisa shirkadiisa gurigiisa waxyaabahaasoo dhan kaaseed u u hindisteen ama se qaabka uu yahay markaad noo sharaxdo waa sidee
waxa weeyaan waa security surveillance waa c c t v camera waa kamaradaha casriga ah kamaradahaasi waxay kuu sahlayaan in kamaradaha marka aan xidhno aan ku connectrayno internetka kamaradihii ayaa waxaan fahansiinaynaa internetka kadib waxaan ku xidhaynaa mobile application mobile applicationkaasi wuxuu kuu sahlayaa meel kasta oo dunida aad joogto inaad la socon karto ganacsigaagii maye xaafadaadii maye maxay ahaydeen anywhere aada ugu tala gashay kamaradaasi inay ka shaqayso mobilkaasi waxaad samayn kartaa videoga ay kamaradahaasi duubeen dibbaad usoo celishan kartaa adoo magaalo kala jooga adoo wadan kala jooga dibbaad u daawan kartaa recordingka ay samaysay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay dibbaad usoo celishan kartaa at same time waxaad ka qaadi kartaa picture baad ka qaadi kartaa waxaad u samayn kartaa waxa la idhaahaa mobile sensor application haddii ay wax imaadaan dhibaato ah wax sensors la idhaaho kamaradaha la raacinaya jira kadib kuu sheegaya inuu dhib ka jiro guriga macnihii kasoo qaad haddii gurigii dabqabsado mobilkaaga ayaa alarmi kuu samaynaya waxaana kuusoo gudbinaysaa kamaradii ku xidhnayd guriga si aad mobilkii alarmigii kuu sheegaysa waxaasoo dhan maxaa sahlaya markaasi
horta waa kala gaar marka applicationkii la idhaaho mobilku ku jiraa waa gaar marka kamaradii la idhaahana waa gaar internetkiina waa ka saddexaynaya saddexdaas oo laysku xidhay ayaa shaqadii oo dhan kuu sahlaya macnihii shaqadii function inay noqoto saddexdaaba sahlaya kamaradii markaan qalabayno waxaan ku xidhaynaa internetka internetka markaan ku xidhnana waxaan fahansiinaynaa mobile application aan ugu talagalnay si uu qofku ula socdo ganacsigiisi iyo meheradiisi waxaad tilmaantay oo kale inay jiraan telefoonno bilaasha oo aad samayseen oo mobila seed u samayseen
telefoonada aan samaynay waxaa la idhaahaa panasonic bibegas ama local telephone weeyaan waxaa lagu isticmaali karaa xafiisyada dowladda wasaaradaha xarumaha isbitaaliska waayo waxa waxaa dhici kartaa iyadoo tiyaatarka qalliinka lagu jiro in dawo loo baahdo farmasiigii meherada farmasiigii meherada markaa waa inuu telefoonka mashquul ahaado ama telefonkii qofkii bersonaalka joogay oo aanu ka xidhan yihin marka waxaan suurtogelinay private telephone oo local ah oo company company kasta uu ku shaqayn karo at same time haddii la charge garaynayo combanigaas organizationkaas ogolaado sanadka boqoliyo konton dollar baan ka qaadaynaa wuxuuna u noqonayaa international telephone telefoon kasta ayuu garaaci karaa oo wadanka gudihiisa waana free waxaana u sahlaya waa qalab serveris aan u brograaminayno technical i t ah as i t markaa ma wuxuu isticmaalayaa anteenooyinkan shirkadaha isgaadhsiinta may waxa anteynaha ma isticmaalayo waa private business waa private telephone private telephonekaasna waxaan u dejinaynaa tobology u gaara tobologygaas ayuu ku shaqaynaya haddii local aan u dejino local buu noqonayaa haddii internationalkii iyagu ay organizationkaasi ay ugu talagalaan inay iska sabortgareeyaan lacag loogu talagalay anagu bolisi ahaanaan ugu talagalnay waxay helayaan in ay international isticmaalaan marka waxaa la isticmaalaya tobology within internet internetka ayay ku adeegsanayaan inay international call ay sameeyaan localkana waxay ku adeegsanayaan tobology u xidhan oo localka organizationka ama xafiisyada gaarka ah ay ku wada isticmaali karaan free telephone oo local
weli suuqyada ganacsiga xamse ma u bandhigteen barnaamijyada iyo brogaraamyada noocan oo kale ah oo ma iibgeyseen
waan u bandhignay waana wadnaa waxa waxaa la dhahaa market strategiga waxa weeyaan in marketing la sameeyo marketingkii waan wadnaa kambaniyada qaar way nala qaateen dadka qaarna waxaan sameynaa trail trail version macnihii inuu muddo systemkan free ku isticmaalo shan iyo toban cisho maya bil maya intuu isagu idhaha waan kaga bogan karaa koob iyo labaatan cisho kadib markaabuu faa'iidadii ogaanayaa faa'iidadii markuu ogaado ayaan u bandhigaynaa system cosystematiinkiisi ama budgetkiisii kadib saasaan iskula qaadanaynaa qofkii ganacsada ahaa ama organizationkii markaa ma idinkoo kooxaba oo shirkadiinan himila software solution mise waa idinkoo injineeradii bartay computer scienska
waa anaka oo ardaydii jaamacadda eela ka baxday laakiin ah shirkad iskugu tegay himila software solution ladhaao shirkaddan waxaan ugu talagalnay de far keliya fool ma dhaqdo macnihii marka la isbiirsado qof iyo technical gaara ayuu ku- kuu hirgelin karaa een, ama fikir gaara oo qofkan ka dhex guuxi ka- eh, ka dhex guuxaya ayuu hibadiisa micnihii bannaanka usoo dhigi karaa marka waxaan u adeegsanay annagoo ardaydii jaamacadda ka baxday ah in aan kambani himila software solution aan kaga hirgalno wadanka oo dhan aanan aan ugu talagalnay in aan dhammaystirno wax kasta adeeg kastoo looga baahnaa it-ga
intaas waxaan ku soo koobaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama islamarkaasina mowduuca aan kaga hadlaynay ee aan ku soo qaadanay oo ahaa dhallinyarada ka talin jebisa jaamacadaha iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada waxaana inoogu marti ahaa laba dhallinyara oo wax ka baratay jaamacadda eelo ee magaalada boorama kuwaasi oo kale ahaa siciid cismaan cadare oo ah farsamo yaqaan isgaadhsiinadoo ka baxay kuliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo iyo xamse cumar cismaan oo isna ah farsamo yaqaan bartay cilmiga i t-ga kana baxay kuliyadda combyuter science ee jaamacadda eela ee magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo barnaamijka idinla socodsiinayay idinla soo diyaariyey oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkan noogu soo diyaariyey magaalada boorama waxaana dhegaystayaal laga xasuusinaa barnaamijkan inuu ahaa mid aad hore u maqasheen amaba aad u dhegaysateen haatanna aan ah, dhinacii wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha iyo weliba kulamadii xiisaha badnaa ee koobka adduunka aynu jaleecno waxaa stuudiya nagu soo biiray oo inaga inaga siin doona warbixinadii ciyaarihii ugu dambeeyey nuur xasan nuur bukhaari mahadsanid shirwac aan ku horraynaya xulka difaacanaya hornaal- horyaalnimada koobka adduunka ee jarmalka ayaa soo nooleeyey rajadiisa ah inuu noqdo dalkii ugu horreeyey ee koobka adduunka ku guulaysta laba jeer tan iyo sannadka kii markaas oo ay baraaziil koobka ku guulaysatay laba jeer oo isxigay kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ay uga badiyeen xulka sweden jarmalka ayaa u muuqday inuu ka harayo ciyaaraha adduunka ee sanadkan ilaa daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta kadib markii uu goolka guusha uu laadka xurta ah ugu dheliyey ciyaaryahan tony cruz ciyaarta oo ay dhammaadkeedii ka harsanaayeen ilbiriqsyo sweden oo ciyaartadii koowaad ka soo badisay kuuriyada koofureed ayaa kulankii xalay soo bandhigtay ciyaar ku dhisnayd isdifaacis iyada ayaana goolka la hormartay kadib markii uu daqiiqadii laba iyo soddonaad ee ciyaarta uu gool u dhaliyey ciyaaryahan ola tovenan laakiin jarmalka ayaa ka daba tegay sweden daqiiqadii saddexaad ee qaybtii labaad ee ciyaarta ka gadaal markii uu goolka baraajada u keenay ciyaaryahan mark royce oo uu macalin joakim low xalay siiyey booska mascuud ozil oo shalay la fadhiisay kursiga kaydka jarmalka oo shan iyo tobankii daqiiqo ee ugu dambeeyey ku ciyaaraya toban laacib kadib markii kaarka cas laga siiyey jerome boten ayaa dhammaadkii ciyaarta helay goolkiisii guusha kaasoo uu dabaal- kaas oo dabaaldeg aanan caadi ahayn mar qura ka dhaliyey laga soo bilaabo ciyaartooyda iyo taageerayaasha garoonka ku jiray ilaa magaalooyinka waaweyn ee dalka jarmalka oo xalay si weyn looga dabaaldegay ciyaarihii kale ee shalay dhacay xulka mexico ayaa laba gool iyo gool uga awood sheegtay kuuriyada koofureed mexico ayaa u baahnaan doonta guul kulanka ay la dheeli doonto arbacada xulka sweden si ay ugu gudubto wareega xige ee lix iyo tobanka halka jarmalka sidaasi si la mid ah soo bixistiisa ay ku xidhnaan doonto guul iyo goolal badan uu ka dhaliyo ciyaarta uu la dheeli doono kuuriyada koofureed ciyaaraha maanta iyo caawa dhici doona tan ugu horreysa ayaa waxa ay hal saac kadib garoonka ninzi novgrad stadium ee dalka rushia ku dhex mari doontaa xulalka ingiriiska iyo banama ciyaaraha kalena xulka matalaya qaaradda afrika ee senegal ayaa galabta la dheeli doona jaban halka ciyaarta ugu dambeysa ay caawa dhex mari doonto poland iyo colombia wararka ku saabsan ciyaaraha adduunka ayaan weli ku jirnay xiriirka kubadda cagta fifa ee maamulo ciyaaraha koobka adduunka ayaa bilaabay baaritaan dhinaca anshaxa ah oo ka dhan ah laba laacib oo u ciyaara xulka switzerland kuwaas oo kale ah granit shaka iyo shakirdan shakiri labadan laacib ayaa waxaa loo haystaa fariimo siyaasadeed oo ay ka dhex direen intii ay u dabaaldegayeen goolal ay ka kala dhaliyeen xulka serbiya ciyaartii adkayd ee dhex martay jimcihii switzerland iyo serbiya taas oo ay switzerland ku badiyeen laba gool iyo gool shaaka iyo shaakiri ayaa asal ahaan kasoo jeeda qowmiyadda albeniyaanka kosofe iyo albeniya oo ay horey uga go-een serbiya waxaa sidoo kale serbiyiinta iyo albeniyaanka dhex maray colaad sababtay dhimashada boqolaal kun oo ruux oo muslimiinta albeniyaanka serbiya ah kuwaas oo lagu xasuuqay dagaalo sokeeya oo dhacay bilowgii sagaashanaadkii laacibiintan oo hadda haysta dhalashada switzerland ayaa markii ay goolasha ka kala dhalilayeen serbiya ku dabaaldegay iyaga oo isdhaafiyey suulasha gacmaha islamarkaana gacmahooda ku sawiraya calaamadda gorgorka labada madax ee isdhaafsan ee ku dhex sawiran calanka albeniya fiifa ayaa baaraysa hadda waxaana laga yaabaa in ay mutaystaan in laga ganaaxo ciyaaraha koobka adduunka ee hadda socda min laba kulan dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa aan idinku wareejiyo jaamac buulle iyo cabdixakiin shirwac
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay nuur bukhaari nuuro waxaadba moodaaba inaan ciyaarihii shalay daawanaynay aad ayaad ugu mahadsan tahay dhegaystayaal haatanna waa kaalintii heesaha cawaalo aadan iyo nabaadiina
haddii aan naruuriyo shalay idhi naq baa tahay maantana naruuriyo nasabkaa bilaatay waxaan filayaa dhegaystayaal inaad si weyn uga wada hesheen codka fanaanka cawaale aadan waxayna gebagabo ahayd idaacadda duurnimee barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigoo cabdixakiin shirwaca jaaca buulo jaamac bashiir abikar iyo nuur bukhaari iyo guud ahaan baada v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo
tahay